بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وأي وعن كجرني كتابك أصول السنة وعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحكمل والسمع والطاعة lia'immat اlmuslimiin in la maqlo oo la adeeco a'immada muslimiinta u talinaya yacni dadka amarka haya ama taliya in la maqlo la adeeco wasamcu wadaaca lila'imma a'immada muslimiinta u talinaya imaamka wa amiirilmu'miniina mu'miniinta amiirkooda mas-uulka mu'miniinta ee ka mas-uulka ah ee amarka haya ama xaakimka ah ama suldaanka ah wa amiirulmu'miniina mu'miniinta amiirkooda albarka fiican ee khayrka qaba iyo walfaajirka xun ee faasiqa ee xumaanta fisqiga u saaxiibka ah in la adeeco oo laga dambeeyo waman weliya qofka qabta alkhilaafata mas-uuliyadda khilaafada dadka u taliya ee imaarada haya wاجtamaca الnaasu calayhi dadkuna ay ku kulmaan ijtimaac dadku isku waafaqaan oo dadkii kelmaddoodii ay mid tahay isku markaa waafaqeen oo dadkii u talinaya waraduu bihi ay raalli ka noqdeen waa la adeecayaa waana laga dambaynaya oo usuusha ahlu sunna waljamaaca usuusha islaamka ka mid tahay yacni in la adeeco oo laga dambeeyo waman halabahum qofka qabsada bisayfi seef awood ama korkaba kaga yimaadadee meesha awood ku qabsadaa ee taqallub iyo awood iyo saydara ku qabsadaa xataa saara ilaa uu noqdo khaliifata mid dadka u taliyaa kii markaa khaliifada noqonayay wa summiya oo loo bixiyey oo lagu idlaaqay amiiralmu'miniina amiirulmu'miniina haddii lagu itlaafo oo dadkii muslimiinta ahaa mas-uulkoodii ama amiirkoodii ama dee xaakimba uu noqonayo awood hadduu ku qabsado oo dowladdii ama xukuumaddibaddii ay taagan tahay meesha awood ku qabsado yacnii ma bannaana ama in lagu baxo ama in la khilaafo ama in la diido ma bannaana waa asalkii ka mida usuusha ahlusunnawajama wuxuu uhi sheekhu wasamcu waaaca waa samci iyo aaca lil a'ima a'imada in la adeeco iyo wa amiira almu'miniina amiirka mu'miniinta albar walfaajirka fiican ee khayrka qabe ee cadliga iyo cadaaladda u saaxiibkaa walfaajirka faasiqa ah ee fisqa ama de xumaan u saaxiiba waa la adeecaya waa laga dambaynaya waman weliya qofka qabsada alkhilaafata qofka khilaafada haya waa laga dambaynaya waijtamaca annaasu calayhi dadkuna ay ku kulmaan ama dadku isku waafaqaan waraduu bihi ay raalli ka noqdaan waman halabahum qofka kaga qaalib noqda ama dadkii muslimiinta qabsadaa awood iyo seef ku qabsada xoog ku qabsadaa xataa saara ilaa uu noqday khaliifata mid meesha u taliya oo ka khaliifo oo ka mas-uula oo wasumniya loo bixiye amiirulmu'miniin waa la adeecaya yacnii markaa masaladaas ama asalkaa sheekhu masaladaa keenay yani kutubta kale ahlusunna waljamaaca ama kutubta kale ee ictiqaadka caqiidada in badan bay kusoo laalaabataa yacni samciga iyo daacada ama daacatu wulaatulmuslimiina kutubta dee sunnadoo dhan kutubtii ictiqaadka ilaa maxaan ku dhaha kutubtii hore ilaa kutubtii muta'akhiriinta ilaa kutubta culammada ahlu sunnaha casrigeenna aad bay masalada ugu dul istaagaan oo dee way ku celceliyaan dadka muslimiinta u talinaya ama qof ha noqdo fiican ama qof fisqi iyo dee fujuurba ha noqdo maadaama qof xaakim muslima uu yahay xaakimka muslimka ah ka cadaaladda u saaxiibkaana waa la adeecaya waa laga dambaynaya xaakimka faasiqa ee fisqi iyo xumaan u saaxiibana isagana waa la adeecaya taasi markaa waxay ku jirta usuusha ictiqaadka ahlusunna waljamaaca ha ku dhaco khaliifkaasi ama ka amarka haya xaakimkaasi dadka waxna xidha waxna fura ahlulxal waalcaqd hadday doortaan dadkii waaweynaa mas-uulka ah oo can ariiqi alikhtiyaar uu ku yimaadana dee ahlan wasahlan waa addeecaynaa inagu haddii uu awood iyo qalabo iyo inqilaab dariiqo uu u maru meeshii qabsado oo amarkii uu u sugnaado oo dowladdii istaagtana in lagu baxaa xaaladda noocaasna ma bannaana yacni waa dee dariiqo shari mar haddii meeshuu kursiguu ku fadhiistay in la addeeco oo laga dambeeyo weeyaan ama ha ahaado dee qof maxaanku idhaahdaa aan fiicnayn ama qof wax lagu sheegaya ha ahaado ama waxa lagu xantay wuxuu doonaba ha ahaadee maadaama uu yahay qofka amarka haya ee kursiga ku fadhiya waa la ilaalinaya waana la addici waana laga dambeeya taasina waxay ka hortegaysaa dhiigga muslimiinta ee daadanaya sidii loo ilaalin lahaa waayo dee waxaa la ictibaarinayaa maslaxaddii raajixa ahayd waayo dee dhiigkoo daata ama dee dariiqii dhiigga lagu daaminayey ama in lagu baxo laydhaa waa faasiq ama in maxaanku idhahde waxyaaba badan baa ka ratibmaya marka in la ictibaariyo asalkaasi muslimiinta dhiiggooda loo ilaaliyo waa la addeecaya daaco daacadaasina ama faasiq ha ahaado ama qof fiican ha ahaado arrintaana dee axaadiis fara badan baa ku soo aroortay asalkani waa usuusha ahlu sunna waljamaaca adillo badan baana caddaynaysa waxaana ka mida xadiiskii tirmidi iyo abu daawuud ay soo saareen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waasamcu waddaaca wain ta'ammara calaykum cabdun xabashi ismaqla isna adeeca xataa hadduu yahay addoon xabashiya xataa hadduu idin talinayo in la maqlo oo la adeeco oo la kala dambeeyo u rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo dee mafsado raajica baa ka ratimaysa waxaa kaloo ka mid ah xadiista ku soo arooray rasuulku wuxuu idhi innaha satakuunu bacdi aniga dabaday waxa dhici doona ama ahaan doona ahara waxyaabo dee dad aan ehelkeedu ahayn baa maxaanku dhahdaa laga dhigi doonaa dad aan dee fiicnayn ayaa amarka loo dhiibi doonaa iyo umuur ah inkirtaan baa dhici doonta rasuulka calayhi salaatu wasalaam miyaanu la dagaalanaa bay yidhahdeen maybuu yidhi laa ha la dagaalamina intay tukanayaan laa maa sallo intay tukanayaan oo salaad ay tukanayaan addaca buuli rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah axaadiista ku soo aroortay xadiiskii kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqla oo adeeca buu yidhi calayhi salaatu wasalaam maqla oo adeeca xataa dhabarkaaga hadduu garaaco maalka iyo xoolahaaga uu qaato xataa maqal oo adeeca buu yidhi calayhi salaatu wa xataa hadduu dulmi dhaco ama xadgudub dhaco ama tacaduu dhaco in la maqlo oo la adeeco taa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu ku celiy ilaahayna waxaa weydiisataan waxa aad leedihiin xaqa idinka idi saaranna la yimaada oo idinku macruufka iyo wanaagga la yimaada iyagana waxa saaran wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray ilaahay waana weydiin doonaa dadka mas-uulka ee amarka ayaa waxaa ilaahay raciyada iyo mas-uuliyaddaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la weydiin doonaa waxaa kaloo ka mid ah xadiiska ku soo aroortay xataa tarow kufran bawaaxan ilaa inta gaalnimo bawaaxan gaalnimo cad oo cindakum fiihi min allahi burhaan wax qadciya oo xujo iyo adilo u haysaan mooyaane wax kale ha kooga bixina buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dee kufr bawaax wax dee qadciya mooyaane wax kale yaan maxaanku idhaha lagaga bixin marka asalkaas adilo fara badan baa ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo in laga dambeeyo oo maxaanku dhaa la adeeco daacadaasina waxay noqonaysaa sida rasuulku uu sheegay innama daacatu fi lmacruuf oo kutubta dee ictiqaadku culummada ku sheegaan daacadaasina waxaa loola jeedaa waa macruufka iyo wanaagga lagu adeecaya laakiin hadduu idhaa macsiyo sameeya ama xumaan sameeya lagu adeeci maayo oo qofka mas-uulkaa ama dee ra'iiska madaxweynaha dalka u taliya ama mas-uulka dalka u talinaya hadduu idhaah xumaan sameeya ama macsiyo sameeya daacadaasi laguma addeecayo waa shay baatila qaabka loogu naseexaynayo haddii la ydhaa xataa dee xumaan buu sameeyaa ama waxba waxbuu cabbaa haddii xumaan iyo wax lagu sheego qofka dadka u talinayana dee weji bay leedahay nasiixada rasuulku calayhi salaatu wasalaam addiinu annasiixa addiin annasiixa diintu waa nasiixo marka maadaama diintu nasiixo ay tahay in dee culummada iyo dadka ehelka u ah inay u naseexeeyaan qofka mas-uulkaa oo dee loo sheego oo toos inta loogu tago ila waa bashare la idhaahdo waxaasna waa khata waxaasna waa qalad waxaasna waa kufri waxaas waa fisqi waxaas waa dembi oo de wixii loo sheego baraa'atu dimma xataa de culummadu dimadooda beri bay noqonaysaa ha oo dee wax loo naseexay xataa laftooda ka weyn ka yar wasiirka ka guurtida ka hooseeya yani loo sheegala waxaasi waa kufri waxaasi ama waa noocayo waana dariiqada dee culummada iyo ahlucilmigu u maraan in dadka amarka haya sida loogu naseexana marka dadka amarka haya haddii xataa dee wax caddaadaan wax loo sheego oo markaa wax loo dayaan la gaalaysiinu haddii la takfiiriyo un ladhaa xaakimku waa gaalo xaakimku waa gaal kuwa amarka haya waa gaalo dimuqraadiyaddun ayay ku xukumeen iyaguna way gaaloobeen dimuqraadiyaddu waa shay kufriya waynu ognahay waa nidaamda kufriya laakiin dadkan amarka haya dadkan mas-uuliyiinta haya dee kun yani intaasoo taawiilbooda leeyihin shareecadii ma garanayaan xataa waxaa lagu odhanaya qaar baa ku odhanaya culamaa su waxa jirta culamaan fiicnayn intay u tagaan bay ku odhanaya dimuqraadiyadda iyo diintu waaba isku mid dimuqraadiyadda iyo shareecadu waa isku mid markaa sida ibnu cuthaymiin raximahullah iyo culammada qaar tilmaamaan yani qofkii dee yani wuxuu noqonaya qof loo cudurdaaru noqonay waxaa laga yaaba inaanu dimuqraadiyadda kufrigeeda inaanay dee si fiican ugu caddaan ama ta'wiilba inuu haysta markaa dhici karta marka dadka amarka haya in dee loo naseexeeyo inaan la gaalaysiino dee waad gaalooday waad kufriye waa gaalo inaan waxaa aan dee shaqo laga dhiganaya oo dee marka haddii xataa xukaamta la wada gaalaysiiyo dee ummadda dhan waa la gaalaysiinaya wasiirkii kii u shaqaynayey ilaa kiraanigiisii ilaa kii biyaha u shubayey ilaa kii ilaa kii wax u xaadhayey ila wixii la wada gaaloobayaane ummadda muslimiinta in la ilaaliyo takfiirka xaakimka markaba la gaalaysiinayana inaan lagu degdegin ta kale takfiirku waa dee xukun sharci ah marka xukunkaa sharciga ah in loo celiyo dadka ehelka waa oo dee culummada loo celiyo dadka raasikiinta filcilmi loo celiyo oo aan layska odhan waad gaalooda way jiraan dee culummadu dadka qaar kamida inay gaalaysiiyaan culummada muctabarka ah way dhici kartaa dadka qaar kamida inay ka hadlaan hada way dhacday ibnu baas raximahullah dadka qaar kamida inu ka hadlaan hada way dhacdaa taasi laakiin dadka ahlucilmiga ehelka waa ama ibnu baas ama sheekh muqbil sheekheen ama ibnu cuthaymiin ama culimmada joogtaa dee dadka qaar kamida way ka hadli karaan waana dad culummada waaweyn ee raasikiinta ah ee ahlucilmiga ah ee rabbaaniyiinta waa masaajidka loo celiyo ta kale caalamka dee fitan baa dhacaya dhallinyaradii waxbay gaalaysiinayaan waxbay takfiirinayaan takfiirkanna de maxaa ka ratibmaya takfiirkan hebel waa gaal ina ina yuusuf waa gaal ama ina axmed waa gaal ama ina shariif waa gaal yacni kelmaddan shariif almurtad yacni kelmadda qofku ku dhawaaqayo waxaa ka ratibmaya dee way culus tahay dhiiggii baa la xalaashanaya acraabdii dimaa almuslimiin yacni waxaa ka dhalanaya fitan fara badan oo cidhibteeda aan la qaban karin waa arkaysaan dee waxaa caalamku ka dhacaya yani waxaa dee waa idinka arkay wax dhacayada adduunya waxbaa dhacaya dee ilaahay subxaana wa tacala waxa inaga ilaaliya fitanka maa dahara minhu ma badan marka fitankaa dhacaya rag rag bay ka bilaabmantay qaala shaykhulislaam buu iska odhanay shaykhulislaam baa wuxuu yidhi kuwaasi waa gaalo qawaani yani marka ama ibnu taymiya ha soo akhristo ama hadal shirkadiley ha akhristee dee waa fitna waa dhallinyaro waa dad dhallinyaraa rusuuq filcilmina may gaadhin qadamkooda iyo lugtooduna kuma sugnaa cilmigii naafica ahaa oo dee martabadda iyo fawsaan ama martabata ibnu cuthaymiin ama martabadda sheekh bugul may gaadhin dee ardiba la wadayahe lama gaadhin marka maadaama halkii de ummadda laga badbaadin lahaa haddii ummadda la gaalaysiiyo ummaddu waxay ku sugan tahay mahaalig bay ku sugan tahay dadka qaar ka mida caqligooda aad buu u gaabin yahay wuxuu ku odhanayaa in yarba hadhayo waa hinjiya in yarba hadhayo maxaa la hinjiyaa yani maxaa waxba ma dhowe ta kale maxaa la hinjinayaa maxaa ka ratibmaya halkay maraysaa ya taariikhdu taariikhdu miyaanay duruus noo noqon shalay amsal qariib laba sano ka hor mise saddex sano goor waynu ogana wixii dhacay ya ha marka taariikhda in lagu xidho qaato oo dee dadka muslimiinta fitan ka dhacayana sidii dee looga badbaadin lahaa oo culummo xataa waa in culummo hogaamisa wax yani waxaan ahlu cilmi ogeyn oo hog ku jira abu fulaan baa la yadhaa abu fulaan waa majhuul diintiisa lama garan karo caqiidadiisa lama garan karo wuxuu yahay xataa laguma kalsoonaan karo ayib waayahay fatwada yaa iskale ahlucilmigaa leh haddii laydhaa sheekh ibnu baas baa takfiriyey waynu ku kalsoonnahay ama ibnu baas foosaan yani culammada diintoodii caqiid lagu kalsiyey waa raacayna laakiin waxaan lagu kalsoonayn ama cilmigiisa ama lugtiisu aanay rusuuq filcilmi kuma sugnayn sida wax loogu qadan karo allahu mustacaan marka dee iminkana fitan baa dhacaya waxaa kaloo cajiiba waxaan la yaabay maalmihii dhowatay waxyaaba badan bayna dhaafay si fiican bay waxay dhahay alxamdulilah dee amnigu waa amnigi iyo ammaanku waa qaali laakiin waxaan la yaabay dad fara badan baa xataa dhacay oo takfiirin jiray xukaamta odhan jiray waa gaalo oo meelaha dee maqaaxiyaha la wada garanaya hebel hebel qof kasta garanaya oo haddana goorna waxaa arkaysaa fartii soo casaystay haddana yani qofku dee wuu ka naxaya waa ninka odayga ah ninka ninka yani qofku wuu ka naxaya ninkii dhammeeyo odhan jiray xaakimku waa gaal xaakim kuu gaaloobay toos uu tagfiirin jiray oo haddana adu doono kolba dhinac u riday oo odhanaya anigu waxaan ururkaa saaray oo kaasaan ugu riday walaa xawla walaa quwata illa billah baatil miyaan ahayn soo degii shalay dadka qaar ka mida way tagfiirin jireen xukaamta wax allaala wixii kursiga fuula way tagfiirin jireen haye goodhowna halkanbu maxaan ku dhaha ama kusoo ridaya ama maxaan ku dhaha allahu mustacaan yani marka hadda shareecada iyo diintu ma aha wax kolba isbedelaya oo kolba jambi dhigaya oo caqiidadu waa shay keliya oo raasikha oo sugan waxaa lagu yaqaanaa alcaqiida salafiya ama dacwa salafiya waxaa lagu yaqaanaa inay sugan tahay fitanka iyo waxyaabaha dhacaya isma bedesho intikhaabaadku waa xaaraan saasay salafiintu ictiqaadsan yihiin muslimiinta in la gaalaysiiyaa waa shay halis badan in lagu degdego takfiirkuna ummad way halaagsamaysaa muslimiinta dhiiggooda in la ilaaliyo weeyaan tafjiiraadka waa shay xaaraana marka qofka mowqifkiis waa inaanu mar keliyaba isbedelin laakiin kolba haddii marnaa inta gool la tago la yidhaahdo waxaa dhacaya waa fitan oo jihaad maaha haddana goodho farta la soo casisto haddana goodho la yidhaahdo kuwaasi waa mujaahidiin goodho haddana khawaarij laga daba keeno waa maxay mawaaqiftaas bilaahi calaykum waa caqiido aan sax ahayn kuma dhisna rusuuq filcilmi cilmi raasir kuwaasi noocaa samayna kolba fatwada noocaasa inoo soo saaraya dad caqiidadooda iyo rusuuq filcilmi lagu kalsoon yahay dadka noocaasi maaha kale waxaa lagu yaqaana caqiida saxdaa inay wax waadixa tahay oo cad awalkeedii akhirkeedu waa cad tahay يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أما أصوش اعتقاد كأهل السنة والجماعة وشيء واضح شيء ده غموضه كل بلد قش كراءه كل بوح لسكسو صاري كراءه بيان انت محاول كلا مدري ولا تقاه مقاك حيوح لسكسو صاري ما هذا ووحعب وصريحة وعقيدة أصوش أهل السنة والجماعة كتبت اعتقاد كلا بلدتا وإنك عاركية مركز ده أمدي لن يرد سيان له لكن إن عقيدة صحبة الله لغو يا وحلا يا مجد dad fara badan oo ummadda dee halaagi jiray ayaa maanta waxay meelaha ku soo qoraan alfiqu fi ddiin cismatun min alfitna waa goorma ciyaalkii dab baa la geliyey ummaddii halaagsantay wixii way socdeen isuu soo qoranaya alfiqu fi ddiin cismatun min alfitan allahu mustacaan ittifaq waa diinta in la fahmaa dee waa fitankaa lagaga badbaadaya laa shaka walaa rayb laakiin intaasoo sannadood maxaa loo ictiraafi waaya xataa qaladka ilan qof baaba dee arrujuuc ila alxaqi fadiila xaqa horta loo laabtabaa bay fiicanta xataa ictiraafna ma jiro oo ma odhanayaan waxa saxsanaa salafiinta markii xataa ma odhanayaan allahu mustacaan marka dee waxaa dhacaya oo idinka arkaya fitanka adduunyada ka dhacaya iyo waxaa masaajibta dhacaya marka baaraka allahu fiikum qofku waa idinka arkaya caqiida ahlusuna waljamaaca qofku inuu inuu daraaseeyo caqiidada saxdii waa shiluuda qofku haddaanu ictiqaadka saxdaa dhigan uu lumaya dee waidinka arkay kolba mawaqifta hadda isbedelaysa mar wuu tagfiirinaya mar wuu ugu ridaya mar caleemo qoyib kala hortay wuu le waxaan soo dhaweynaya ururka marna wuxuu qaybinaya ama dharbu dumarka u qaybinaya ama ololu ku jira kaambeyn ku jira ha marna wuu tagfiirinaya dadaan alacuudu billah marka waxyaaba fitankaa dee qofkuu ka badbaadaya marka baaraka allahu fiikum qofku inu daraaseeye ictiqaadka saxda le waxbaa dhacaya fitan baa dhacaya waxbaa isbedelaya adduunyada marka waxyaabaha isbedelaya qofku inuu dee caqiida saxdaa daraaseeyo inuu aad iyo aad u fahmo caqiidada saxda in la daraaseeyo sheegayna waayo waxyaabo badan baa dee dhacaya xataa fiqiga dee wax caqiida ku muhiimsan inuu aad u fahmo ictiqaadka saxda iyo kutubtan ictiqaadkan culammadu ay ku naskaraynayaan ay leeyihiin usuusha hadisuna waa sidaa iminka asalkani waa imaamu axmed imaam axmed ilaahay raalliha ka ahaada imaam albukhaari imaam maalik imaam sufyaan waa a'immadii sunnada a'immadii cilmiga waxay ka baqanayaan fitna iyo ummaddiina halaagay ka baqan ilahay raalliha ka ahaado a'immadeenna mashaaikhdeenna culummadeenna ilahay raalliha ka ahaado waayo markaa masaladaasi waa masalo culusna waa masalo adag in layska ilaaliyo allahu mustacaan waayo wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacaala masalada asalkaa waa ka baxay marka wuxuu yidhi halka na galay jihaadkiibuu galay jihaadku wuxuu yidhi jihaadku maadin wuu soconayaa oo usuusha ahlusunnaa maadin waa soconayaa macal umaraa'i dadka amarka haya ee mas-uuliyiintu la soconaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa soconaya jihaadku iyo qaswiga la duulaa waa shay sugan waana shay haabita ilaa inta qiyaamu dhacaya albara ka fiican waalfaajira iyo ka faajirkaa laa yutraku marna laga tegi maayo oo ama dee iimaamka dadka hogaaminaya faasiq ha ahaado ama nin fiican ha ahaadee de waa laga hoos dagaalamaya a'immadii imaamu axmed iyo imaamu a'immadii horena dowladdii cabbaasiyada ee markaa telin jirtay dee way raaci jireen iyadoo dowladdii waxyaabo badan ku jirta ama waxyaabo fara badanoo fisqiya ama waxyaabo badanoo dee kufriya dee haddana culammadu way raaci jireen iyadoo liwaagooda ku hoos jira marka wuxuu yidhi sheekhu waa soconaya waana shay xaqa qofka macalbar kii fiicnaa ee barka ahaa walfaajir iyo kii faajirkaa laa yutrak laga tegi maayo waa dee shay sharciya ilaa qiyaamahana waa shay sugan weeye allahu akbar waa shay xaqa ee jihaadkii sharciga ahaa ayuu sheekhu ka warramaya waxyaabo badan baa dhacay oo dee waxyaabo fasaada ayaa loo bixiyey jihaad marka fitan baa dhacay waxyaabo badan ba isbedelee jihaadka sharciga ahaa weeyaan maaha kii foojiriga ahaa maaha waqismatu lfaydi wa qismatu in la qaybiyo alfaya fay wixii gaaladu ay ka tegeen ee dagaal marka aanu ka dhicin wa iqaamatu lxuduudi xuduudda oo la oogo xadka oo la oogo iyo fayga oo la qaybiyaa waxaa iskale masalada ilal a'immati a'immada iskale masalada a'immada iskale oo dee xadka oo la oogo oo qofkii oo dee gacantii ama la jaro ama qofkii sinaystay oo maxaa kule xadka lagu oogo a'immada ama xukuumadda ama xukaamtaa leh ilal a'immati xukaamta iyo a'immadaa leh laysa ilal a'immati maadin waana shay maadi oo weligii iyo alihii waa soconaya maca al a'immati ya a'immada iyo xukaamta ayaa lala wadayaa laysa uma bannaana liaxadin qofna uma bannaana an yacana calayhi inuu tacniyo ama ceebeeyo ama wax ka sheego walaa yunaasicuhum amarka inuu ku qabsado ama inuu kula loolamo uma bannaana waa in laga dambeeyo oo la addeeco wa dafcu sadaqaati sadaqaadka in loo dhiibo ilayhim a'immada iyo xukaamta in loo dhiibo jaa'isatun waa bannaan tahay waa shay bannaan buuyi naafidatun waana fulaysaa waanay soconaysaa man dafacahaa ilayhim qofka xukaamta ama xaakimka u dhiiba ilayhim iyagoo u dhiiba ajsa'at canhu waa ka gudaysa hadduu xaakimkiisa kadib u dhiibo waa ka ansaxaysaa ama waa ka gudaysaa buuyi barran kaana qof fiican ha ahado kaa loo dhiibaya xaakimkaasi aw faajiran ama xaakim faajira ha noqdo faasiqee waa loo dhiibayaa wa salaatuljumucati salaada jumcaha khalfahu iimaamka in lagu daba tukadaa waa shay bannaan a'immadii iyo wa khalfa in lagu daba tukado man wallaahu ciddii uu halka u dhiibay ama cidda dee maxaan kula naa'ibka kaa ama ciddii kale ee uu isagu u oggolaado waa xaakimkii waa lagu daba tukanaya waa bannaan tahay baaqiyatu waana shay baaqiya taamatan waana dhammaystiran tahay ragcateeni waa salaaddii jumcaha salaad jumcoo taama oo laba ragcadooda waxaa lagu daba tukanayaa dadka amarka haya hadday dadka tukiyaan ama faasiqba ha ahaado kaa tukinaya dadka u taliya hadduu dee masaajidka ugu weyn dadka ku tukiyo ama masaajid kalaba waa lagu daba tukanaya waman acaadahumaa qofka salaada jumcaha soo celiya intuu la tukado xaakimka haddana mar kale iska soo celiya idha waa soo celinayaan fa huwa ka soo celiyaa mubtadicun wuxuu u saaxiib yahay bidcu saaxib bidca weye mubtadic weeye taariku wuxuu ka tegey taariku wuxuu ka tegey lil aaaari aaaartii salafkii saalaxda aaaartii iyo sunnihii waa ka tegi ninka soo celiya marka hadda waa la adeecayaa oo in la soo celiyaa ibtidac weeyaan haddaan inta qofku cudurdaar lahayn inuu iska soo celiya dee ma bannaana mukhaalifu wuxuu khilaafay lisunnati sunnihii rasuulku khilaafay calayhi salaatu wasalaam laysa lahu ma laha min fadli ljumucati jumcaha fadligeeda shay waxba male hadduu soo celiyo jumcaha fadligeedu malaha idaa lam yara salaata haddaanu arkayn salaada khalfal a'immati aimada lagu daba tukadaa man kaanu ciddi doonan ha ahaadaan barrahum kooda fiican wa faajirahum iyo kooda xun markaa haddii aanu arkayn in lagu daba tukado a'immada kooda fiican iyo kooda xun fa sunnatu sunnuhu waxay tahay bian yusalliya macahum in lagu daba tukado ragcatayni laba ragcado lagu daba tukado laba ragcadood in a'immada lagu dabatukado wayadiinu biannahaa taama diin ama cibaado uu ka dhigto diyaana biannahaa taama inay tahay salaad dhammaystiran oo naaqis aan ahayn laa yakun yaanu ahaanin fii sadrika laabtaada min daalika waxyaabaha la soo sheegay umuurtaa sheekuu inoo soo tilmaamay shakun wax shakiya ishkaal ama dee qalbigiisina ku shakiyo idhaahdo warmalaa kuwan warmalaa kuwan dee xaaraan baabay cunaaneen warde kuwan malaa salaadoodi ma hagaagsan qofka shaki baa ku dhacaya marka qofka caqiido saxdaa daraaseeyey ama ha fiicnaadaan ama maadaama muslimiintu u talinayo dee muslimiinta waayo hadduu haddii lagu baxo haddii la yidhaahdo xaaraan bay cunaan ama waxan bay sameeyeen ama gaalaa u talisa haddii la yidhahdo lagu baxo dee dhibaata dhacaysa dhibaatada ka rartibmaysaa ka weyn marka in lagu baxo waa shay xaaraana in qori loo qaatana waa shay xaaraana man xamala calayna silaax falaysa minna in muslimiinta kuwa tan in qori loo qaato ama seef loo qaato shay xaaraana sharciga iyo caqliga iyo taariikhdaba dee waynu naqaana cid kastoo qori qaada ama la dagaalanta xaakim muslima ama dowlad jirto muslima la dagaalama adduunyadana ma gaadhaan diinna ma gaadhaan siduu leeyahay shaykhulislaam raximahullah raxmatulasa marka qofku wax shakiya inaanu ka keenin sunnadu waxay tahay inuu la tukado a'immada muslimiinta ka faasiqa ah ka faajirka ah wax shakiya ama shay laabtiisa inaanu ka sugayn inuu laasimo jamaacada muslimiinta dadka muslimiinta ee xaakimkooda iyo sawaadka acdalka muslimiinta inuu laasimo iskaga xidhmo weeyaan dadka muslimiinta iyo xaakimkooda inuu ku xidho laakiin hadduu dee takfiir soo galo ama bidca soo gasho ama shubuhaad galaan walciyadu billaah sidii dee dariiqat alkhawaarij ama dariiqadii khawaarijta xun ay galaan walciyadu billaah waa lumaya qof nas'al allah alcafwa walcaafiya waayo halkaana jihaadkii sharciga ahaa ayuu kaga waran waana dee dariiqadii ahlucilmiga jihaadku inuu shay xaqa yahay waana soconayaa ilaa inta qiyaamuhu ka dhacayo ka faasiqa ah ka faasirka ah ka fiican intaba waa laga waday yani salafkii saalix ahaana dee duruustooda iyo taariikhdoodu waa ku qoran tahay in a'immada ama kuwii cabbaasiyiinta ha ahaado yani dowladihii fisqi iyo xumaan u saaxiib ahaa inay ka hostagaan lama jireen haddii deel ama la soo weeraro ama dee jihaad la qaaday muslimiintu isdifaacayaan inay raaci jireen taariikhdii shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah markii tataarkii la dagaalamayey inuu mucaskaraadka tegayey inuu dadka muslimiinta dhiiri gelinayey inuu kolba meel marayey ilahay raalla kaada taariikhdiisa way ku qoran tahay albidaaya walnihaaya xaafid ibnu kaiir raximahullah waaka kaga warramaya yacni jihaadkii ibnu taymiya ee asaafta uu qaatay ee xataa uu ka warramayey mucaskaraadka iyo ciidamada iyo qaabka loo dejinay xataa takhdiidaadka caskariga ah khabiir aayad buu ku ahaa ibnu taymiya raximahullah marka culummadu waa dagaalami jireen ama dee dowladdu ha noqoto dad faasiqiin ama dad maxaan ku idhaahda xataa waxay dee bidcay u saaxiibahay weliba wakhtigaa ibnu taymiya ashaaciro iyo suufiye ayaa amarka haysa xataa yacni marka maadaama shacaa'irta islaamka guud ay oogayaan ama jihaadka guud ay oogayaan ama mubtadaca ha ahaado ama timaweyn ha ahaado ama timayarha waxay doona ha ahaadaan maadaama ay shacaa'irtii guud ee islaamka ay qaa'im tahay daahir tahay in la raaco la difaaco ayuu markaa taasna waa shay markaa xato wakhtiyadeenna waxaan socdana dee fitan baa jira markaa waa aynu dawayna waynu ka warramo jihaad baa odhanaya jihaadka culuma ma oga ahlu cilmigu looma sheegin marka wax kasta markay lagu itlaaqa dee jihaad dadka muslimiinta in la laayo oo qof muslima la dilo ama qof muslima la qarxiyo ama dad maxaan ku dhaha gaalo oo dee ammaana in la qarxiyaa taasi iyadu jihaadka sal iyo raad kuma laha markaa jihaadka waxa la ydhaha iyo takfiirka waxa la ydhaha iyo waa masaa'il u baahan de muxkamna waa leedahay mutashaabihaadna way leedahay marka waxaa ku fara badan dadka qaar ka mida itibaac almutashaabihaat waxyaaba mutashaabihaada inay qabsadaan ama hadallada culammada qaar ka mida mutashaabihaada marka qofka haddii dee muxkamkaanu qaadan ama adilada sharciga ee addaanu qaadan u lumay sheekh saalix fawsaan markuu sharaxayo kitaabkii daliilaalibka waa kutubta xanaabilada casriga buu ka warramay sheekh saalix ilaahay raallaha ka aada fawsaan wuxuu leeyahay casriga wakhtigan aynu imika nool nahay markuu sharaxay kitaabka fiqiga kitaab jihaad wuxuu leeyahay dadka muslimiinta ahi jihaadkii wuxuu ka hadlay kii jihaadkii dalabku ka warramay kii xataa dafcigiibuu ka warramay labada xaaladoodba haddii dadka muslimiintu ay dee dad gaale ku duulayaan iyo haddii naftooda ay difaacayaanba inuu yahay maxaan ku dhaha jihaadde xaqo sharciga laakiin in loo baahan yahay dadka muslimiinta inay yihiin dad qaadiriina ama waxaan awoodula waayo dadka muslimiinta haddii dad dacfi ay iska liitaan ama awood aanay lahayn wax ayna saaran inaynu iska sabirno nasrigana ilaahay baa haya wa ana nasra maca sabr haddaynu sabirno dee waa cibaada sabirku ilaahay subxaana wa tacaala nasri buyna siinay marka maadaama muslimiinta ummaddan ay iska daciif tahay dee ducafa ay iska liitaan aanay qaadiriin cala jihaad ahayn shay waajiba ma noqonayo waajibkana ee waxaynu ognahay waajibaadka shareecadu waxay ku sugnaadaan awoodda iyo qudrada qofku inuu leeyahay qofka haddii wax aanu awood lahayn ama istidaacada aanu lahayn ama qudro sharci aanu lahayn ilaahay tabaaraka wa tacala uu ka dhaafay shareecada ama jihaadu dafcina aada buuri ama jihaadu dalab labada ahaada waa culammada mucaasiriinta nool hadaladoodana dee ibnu cuthaymiin raximahullah markuu sharaxayo saadulmustaqnica markuu sharaxayo buluqumaraamka waxaa ka warramaya casrigan dee iyo muslimiintu dacfiga iyo inay taaldaran yihiin marka dadkii muslimiinta ahaa in awooddoodii dee la fiiriyo dadka qaar baa dee iyagu dacaayadda ka shaqeeya qaar baa meelaha la fadhiya jihaadkaa la diidaa markaa masaladan dee dacaayadba suqa ku jirto jihaadkaa la diidan yahay weliba dee in badan bay ku celceliyaan salafiyiintu jihaadkay diidan yahay taasina de waa dacaayad suqa ku jirta uun maashay xaqiiqa marka dee saxaafadda laga yimaadiyo iyo dacaayadda suuqa tale laga yimaado jihaadku waa xukun sharci ah maxaad ka taqaana jihaadka ya ma taqaana anwaacdiisa ma taqaana aqsaamtiisa arkaanta jihaadka miyaa taqaana shuruudda jihaadka ma taqaana yaa ka hadla jihaadka soo xukun sharciga axkaamta shareecada maa culammadu kaga warramaan shuruuddiisa xataa dadka qaar ka mid shuruuddiisa ma garanayaan adee dacayd baa loo diibi waa laodhanaya jihaadkaa la diidaa baa laodhanaya allahu mustacaan marka qofku dee dadka yaan la halaagin dadka muslimiinta ah dee yaan maxaan ku dhaha la dhibin waa in jihaadkii axkaamtii iyo shuruuddiisii qawaaciddiisii masaalixdii mafaasiddii maxaa ka ratibna dadka muslimiinta oo dhiigkooda la daadiyaa dee kaasi jihaad maaha waana salafiyiintu in badan bay ku celceliyaan inaanu jihaad ahayn wax kastaba dee dacayd kastaba suuqaa la geliyey kaasi jihaad maaha qof muslima in dhiiggiisa la daadiyaa waa shay xaaraana shay bannaanna maaha ilaahay baana mahadle in badan bay ka warramayeen arrinta iyadaa salafiyiinta ilaahay subxaana wa tacala ha xafido marka qofku inuu iska ilaaliyo fitanka culummada raasisiinta lagu kulsan yahay ta kale cid kasta waxba lagama dhegaysadee dadka qaar ka mida cajiradu iska dhegaysanaya war miyaad garanaysaa ninkan carabka hebel raashid baa la idhaahdaa waa abu raashidkana muxuu hatiro abu cabdilaahi abu cabdilaahi alkhayfari baad garanaysaa may yacbuu inaga soo galay way qof aad u garanayn baad udan iska dhegaysanaya oo uu ku lumaya waa baaraka allah fii culammada lagu kalsoon yahay wayna dhegaysataa الشيخ الألباني أكلدي ألباني ما تلا الله هلا كاد رفع الله مقامه إلهي مقام الإسراء قام شيخ أكلدي ابن عثيمين ما شاء الله أنت أبو فلان قف هذا الجريني وحياه بورك وشرب دورين الجريني وحياه shaydaan baa jimbaa dasiis jaasuus waxay yihiin baynaan garanayn waxaynu ku kalsoonnahay asheekh ibnu cuthaymiin asheekh fawsaan sheekh مقبل بن هادي الوادعي الشيخ ربيع الشيخ فوزان مشايخ السلفيين مشايخ السنة اللي كرسوية إنه قف حق نكتوه وده حتى عشرين دقيس لكن وحن الجرين وحيين وقف بن سكيل اللي بارك الله فيه تلك قارب بدي عشرين دقيس وحن الجرين دقيس وعرب العرب تنام قاهم حبينا مسافة بارك الله فيك فتن ذات سنة نسلاليو لو حيوان بضبع عالم قد عين إلا سلاليو بارك إنت استحبها كل بارك الله فيك وياه وحر الشيخ رحمه الله أثر كمحوها العلم دين ساموهين يا الله علمه ودين وحا ايكتان ساموهين ابن سيرين يا وحا ايكتان عدة احتقال الإنسان بلاك فتن باتسر انت ويسلع قادسة يا مركا قفك علمك النافع إنه برتو هدي في الأدان هدي أحبه برنا يا مالك وأحبه بكشو الله المستعان إلهنا إله اليوم إلهنا بالذات وأيه وحر الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة halkana wuxuu ka galay tahriim inuu xaraan tahay intaa baan ku dareynaa khuruujka waan soo marnaa waan dul marnaa wuxuu yiri halkan wuxuu ka warramayaa muslimiinta lagu baxo muslimiinta qori loo qaatay inay xaraan tahay ilaahay raali ka ahaado imaam axmed waa aimada sunnada raali allah ka ahaado waman kharaja qofka qori u qaatay ku baxa waman kharaja qofka ku baxa calaa imaam imaam oo min aimati lmuslimiina aimada muslimiinta ka mid a imaam ka mid a aimada muslimiinta qofka ku bixeydha qori baan u qaadanaya kaana naasu dadkuna ijtamacuu calayha ku kulmeen wa aqaruu lahu ay dadku u qireen bilkhilaafati amarka iyo mas-uuliyadda inuu hayo biayi wajhin kaana wuxuu doonaha ku fuulo biridaa dadku hadday raali ka noqdeen oo dadka wax fura waxna xidha ee ahlulxala walcaqdina waa dariiqadii sharciga ahayd hadday u maraan aw amaseba bilkaleba awoodba meeshii waa ku haystaa waa la adeecaya waana laga dambaynaya imaam axmed ilaah raallah ka aada waa culummadan caqli bay leeyihiin yani wuxuu ku leeyahy maadaama meesha uu qabsadayba xataa hadduu faasiq yahay faasiq faasiq dhalin weeye waa la qawaa waynu addacaynaa inu maadaama kursiga uu qabsadaba waa la addacay waayo dee dhiigga la ilaalinaya muslimiinta allahu akbar wuxuu yidhi raalli ahaanshaha ku qabsado ama awoodba ha ku qabsado faqad shakka waa qofka ku baxaa waa khilaafay haada alkhaariju kan ku baxay wuxuu jeexay عصر المسلمين المسلمين تهود دي قوود دي جماعة المسلمين وخالف وخلافا الآثار آثار كسرنات أما كأنسحدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار كأنسحدي رسولك عليه الصلاة والسلام فإن ما تدو بنته الخارج عليه قفك قبحي هدو بنته قرق أبقات حاكمك ماشا هيستا ما توالي منايا miitatan jaahiliya maytadii jaahiliyada oo kale ayuu dhimanaya halkaana xadiiska ku soo arooray in rasuulku yidhi qofka dhinta isagoo oo korkiisa aanay saarnayn weliyul amarka qofka amarka haya ee bayaca aanay u saarnayn maanta wuu dhimanaya ee daacada ka baxa maytadii jaahiliya walaa yuxilu ma bannaana qitaalu in lala dagaalamaa suldaana suldaanka amarka haya ama khaliif kabadhe ama dee xaakim kabadhe waar qofka xaakimka ah in lala dagaalamo waa xaaraan bal hadda caqiida salafkey waa caqiidatu ahlu sunna waljamaca caqiidati salaf ya waa caqiidadii ahlu xadiis waa caqiidad culammada xadiisku kutubta ay ku qoreen intaasoo qarni baa la qoray bal hadda eeg hadda walaa yuxilu ma bannaana qitaalu suldaani suldaanka in lala dagaalamaa waa shay xaaraana walow khuruuji calayhi in lagu baxaana waa xaaraan waa xurma waa xaaraan liaxadin qof oo min annaasi inuu qori u qaato ku baxaa dee ma banaan maadaama daa'iradii islaamkaay ku jiraan haddaad tidhaahdo way gaaloobeen dee iyadu waa masalo kale haddaad imka tidhahda way gaaloobeen waa masalo kale oo goormaa la gaalaysiiya xaakimka goormuu gaaloobaa mataqaanaa shuruuddu ku gaaloobo qofku halkaasay markaa masaladu maraysaa laakiin maadaama uu qofku muslim yahay waana sida asalka ah qofku inuu muslim ilaa intaana day wax caddaan sida day yaqiin haddaanay wax caddaan mar haddii islaamnimadiisu ay ku sugnaato biyaqiin innagu day waa daacay ilaa wax cad lagaga saaray kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan baladaayag wax halka kuyudba istaba dhigi bal wax halka la qaydee haa marka haddii qofku hadduu iska tuuro uun dee waa la isweydiin doonaa haa gadaalgadaal baa la iskaga imanaya haa waa la iskaga soo noqon doona saa dambaad garan doontaa buud waa la isweydiinaya hadduu qofku iska gaalaysuuya waa gaalay haya yaa mid baa yidhi cid kasta oo taagiyada afrikaanka soo raaca way gaaloobaya allah mustacaan allah mustacaan cid kii dhaqaaqaba waa halisa dad gaalaysa kii dhaqaaqaba hagaalisiinin allah mustacaan bal la soco hadda axkaamta ilaa wax xogtu weyn baa tuurtee hadda la soco waa lagu weydiin doonaa ku noqaa lagu odhanayaa abal hadda la soco marka masalada in layska ilaaliyo horta gaalisiinta in lagu degdegaa waa halis weeyaan culummaduna aad bay uga baqaan culimmadii waaweynaaye shaykhulislaam iyo culimmadii waaweyn way ka baqaan qof mucayana hebel inay yidhahdaan waad gaaladu iska ilaaliya subxaan allah yacni waxaa ku jira warac u xalaal meelna ila waa laisuu diinaya qiyaamaha marka haddii qofku inaanu xamaasadu qaadin inuu is ilaaliyo walaa yaxilu ma bannaana qitaalu suldaani suldaanka inuu la dagaalamo walalkhuruuju calayhi in lagu baxaa liaxadin min annaasi faman facala dalika qofka muslimiinta ku baxa ama xaakimkaba ku baxa maadaama dad muslimiina ay yihiin fa huwa mubtadicun bud imaam axmed bal hadda imaamkii lagiiso fa huwa mubtadicun waa bidcooli qolada khawaarijta la ydhaa ayuu la shaaheeyey baa la odhanaya waa mubtadic waa khawaarij waa maariqada weeye calaa hayri sunnati sunnada kuma sugno sunnadii iyo aaaartii salafkii saalixa ahaa uu weydaarto khadkii uu ka dhacay wadariiqa dariiqi waa khilaafu marka waydinka dharkaya casrigeenna weliba ilaahay raalliha kaad hortay imaam axmed waa de goormuu ka sheekaynaya de casrigeennana ka sheekeeya wakhtigeenna way waalatay madee marka waa culummadeena ka qofku isilaaliyo bal culummada ku xidhnaanoo dee fitan baa jireen kitaab kasta xataa iska xasana qaar baa kitaabka dee arkaba iska xasana waa la lumayaa halkaasaynu ku tujinaynaa soo maha wallahu subxaanahu watacaala aclam wabillahi tacaala